duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaani waradiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur faahfaahin ka soo baxaysa nin xaaskiisa ku gubi lahaa degmada afgooye oo gacanta lagu dhigay xildhibaanada golaha shacabka oo maanta iyo u fadhiya ka doodista arrimaha iyo go-aanada masiiriga ah ee dalka faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dad itoob ah oo lagu laayay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo
gudoomiye aadan madoobe oo maanta sheegay in ku-xigeenkiisa ay dhaawac ka soo gaaray amase ay dhaawaceen xubno ka tirsan golaha shacabka kadib fawdo ka dhacday xarunta golaha
maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliyana waxa ay xukun ku riday dagaalamo ka tirsan al-shabaab
nin doonayay inuu gubo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo lagu qabtay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna duhurnimo ee maanta soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris duhur wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeena duhurnimo haatanna warkii dunida oo dhan
aynu ku bilowne faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dad etoobiyaan ah oo lagu laayay gobolka gado ee bartamaha soomaaliya waryaheena cabdulqaadir cismaan indhooy ayaa ka waramaya
inta la xaqiijiyey lix qof oo kasoo jeeda qoomiyadda oromada ee dalka itoobiya iyo qof soomaali ah ayaa xalay lagu dilay degmada beled xaawo ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ilawareeda dadka deegaanka ah ayaa waxay xaqiijiyeen dhacdada tani iyagoo sheegeen lix qof oo aromo ah meydkooda la geeyey cisbitaalka magaalada beled xaawo ee gobolka gado halka lix kaleetana iyagoo dhaawac ah cisbitaalka la dhigay dadka ku sugan degmada beled xaawo ee gobolka gado ayaa waxay xaqiijiyeen in rag ka waa rag hubaysan ay xalay gudaha u galeen degmada iyagoo sidoo kaleetana guri ay ku sugnaayeen dadkaasi oromada ah ay ku dileen lix qof oo oromo ah oo saddex ka mid ah haween ay rag ahaayeen saddex kalena ay dumar ahaayeen waxay sidoo kale xaqiijiyeen in qof dumar oo soomaali ah iyaduna halkaasi lagu dilay sida ay sheegeen ilawareedyadaasi dadka deegaanka ah maamulka degmada beled xaawo ee gobolka gado ayaanan ilaa iyo xilligan faahfaahin rasmiga ka bixin dhacdada taasi ee ka dhacday degmada beled xaawo ee gobolka gado hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in dhacdadan la rumaysan yahay inay geysteen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab inkastoo aanay jirin cid si rasmi ah u sheegatay ee dhacdadan la xidhiidha dadkaasi oromada ah ee lagu laayay degmada beled xaawo ee gobolka gado arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ee jirtay xiisad u dhexayso dowladda soomaaliya iyo itoobiya taasi oo ka dhalatay damaca guracan ee dowladda itoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya horena dagaalamayaasha shabaab ay hanjabaad ay kaga soo saareen damaca itoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya
mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ku leeyihiin xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho waxaana ay ka doodayaan arrimaha siyaasadda iyo go-aanada masiiriga ah mudanayaasha golaha shacabka qaarkood waxa ay soo jeediyeen in xubnaha dowladda federaalka qaarkood ay damacsan yihiin muddo kororsi gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda sida mudanayaasha qaar ka mid a ay goobta ka jeediyeen aan ka sheekaysanno mudane guddoomiye arrimaha siyaasadda qodobka sagaashan iyo sagaal xukuumadda ku shaqaleh barnaamijka siyaasadda ee xukuumadda halkanaynu ku ansixinnay haddaan ra'yi ka qabno haddaan xukuumadda guud ahaan siyaasaddii aynu u ansixinnay dood ka qabno aynu u yeedhanno xukuumadda wasiirkee baynu ka qabnaa barnaamijkii loo ansixiyey dood ma ra-iisul wasaarahaynu dhaliishannahay siyaasaddii iyo barnaamijkii aynu u ansixinnay ee uu u xil saaran yahay arrimaha siyaasaddu wuxuu yidhi hadraawi rag siyaasi wada noqoy wada furay silsiladaha hadba taanu suurayn yidhi anigu aansaco qof waliba anaa siyaasad ka sheekaynoo sixi xukuumaddaa inoo qaabilsan guddoomiyow siyaasadda waxa timid arrimaha kale innagu maxaynu nahay baarlamaankii haddaan nahay golihii shacabka haddaannu nahay innagu maxaynu nahay hawdow magacaa haybso calankaaga waar golow haybtaadu maxay tahay maxaad u taagan tahay awoodda sharci ee dastuureed leedahay maxay tahay qodobka lixdan iyo saddex awoodda xeer dejinta ee goluhu ka hadlaya
soo jiitantay dhowr bilood aniga iyo guddoomiyaha golaha shacabka noo dhexaysay yaan rabaa inaan raalligelin buuxda ka bixiyo guddoomiye aadan maxamed nuur aadan madoobe ee, waxaan leeyahay mudane guddoomiye hadallo badan oo aniga aan idhi ayaad dhibsatay waxaan kaaga raalli waxaan eh, ka raalligelinayaa ee, si gooni aan kaaga raalligelinayaa eriyadii shakhsi ahaan ani adiga naga dhexaysay oo aniga aan ku idhi ka raalli noqo maanta wixii ka dambeeyay insha allahu tacaala saaxiibtinimadeenii iyo hawsheennii hore sideedii inooga socon doontaa horaana soo aragnay guddoomiyaha akhyaar fara badan ayaa dhexdeennii gashay Eh, arrintii iyada ahaydna w- si wanaag ah ayaa lagu soo dhammeeyey saa daraaddeed waxaan jeclaystay maadaama aan public wax badan uga hadlay inaan maantana aan public ku raalli geliyo mudane guddoomiye boqol toban iyo afarta ku raalli noqo aad baad u mahadsanta
guddoonka sharafta leh waxaan salaamayaa xildhibaanada walaalahayga ah ee golaha shacabka fadhiya waxaan arkaa inay dood xasaasiya sida loo soo buuxiyey iyo sida loo qaylinayo laakiin barorta ugu horrayntii aan bogaadiyo oo weliba dhiiri geliyo in xildhibaanadu ka qayb qaataan ajandaha maantayna hor yaalla ka doodistiisa oo ah arrimaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ee
isla wararka golaha shacabka ayaynu ku guda jirnay dhegeystayaal haddii aynu eegno gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa maantay waxa uu sheegay in ku-xigeenkiisa amase gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xildhibaanada golaha shacabka marwaa sacdiya ay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay dhowaan fowdo ka dhacday xarunta golaha ay dhaawac ku gaarsiiyeen waxaana sidoo kale uu sheegay in arrinkaas uu yahay mid laga wanaagsanay sidoo kalena aysan munaasab ahayn inay ku dhaqmaan xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale qaar ka mid a xildhibaanada ayaa iyaguna raaligelin ka bixiyey arrinkaasi maadaama kulankii hore oo ay ka dhalatay fowdo keentay gacan ka hadal
sanaya waa ogahay wax meesha ka dhacay arrin aada u foolxun bay ahayd Ee, heerkanina wixii ka qaban waad ogtihiin ama yani koorumka in la hor istaago ha noqoto ama in gacanqaad la sameeyo falgaransi la sameeyo ha noqoto ceedaha ka abuurmi karo iyo dembiyada ka abuurmi karo idinkoo og anigoo runtii aada u danaynayni muddo badan ku soo wadnay baarlamaanka isu dulqaad iyo waxyaalo qaladaada ay jiraan biyo la isku soo shubay waa la isku soo feeray dhala la isku soo tuuray waxaasoo dhan waa soo marnay arrintan daraa dhacday runtii meel xun bay naga gaartay haddana maadaama eh, xildhibaanadii qaladka sameeyey ay isgarteen in maaragtay arrintaas ay walaalahoodii xildhibaanada kale ka raaligeliyaan ay soo gorteen anagana runtii arrimo muhiima oo masiiriana horyaalaan isku xaynta xildhibaanadan muhiim noo tahay Eh, anigu ka guddoon ahaan xataa waad ogtihiin guddoomiye ku-xigeenka maanta haddama imaan waa maaragtay walaasheen saxdii dhaawaa ku gaaray waa dhaawacan tahay Eh, dada meesha ku jabay waad ogtihiin ayadoo waxaas dhan ay jiraan waxaan qaadanay oo maaragtay in arrintaas ay noo soo jeediyeen inaan isku qancinno oo anigu arrinta ay sheegteen oo runtii in nagala hadlaan diyaara u nahay laakiin sideeti baarlamaan xildhibaan awooddiis waa codkiisii inaan maaragtay waxaas amid soo noqono in runtii waa ballan qaadeen ayagana Eh, guud ahaan waxaan rabaa inaan la isla ogaado walaalayaal wixii baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jaraa wadahadal iyo wanaag iyo qofkas asigoo kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo hadlo hadduu hadduu raba xataa hadalkiisa kor u qaado waa fiican tahay laakiin in miiskan la isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaal looma dulqaadan karo mar dambe ogaada tan maanta Eh, tii noogu dambaysay bay ahaanaysaa in maaragtay sabaaney waan waan ku dhammayno maantana waxaan idinka codsanayaa inaan maalay walaalaheen raaligelinta ay noo soo jeeda inaan qaadano laakiin tii nooga dambaysay bay ahaanaysaa intii laisku feero laisku dharbaaxo in haddana martay saas ku dhammayno sharcigan lama aadi doono wixii kale ka dambeeya tan waxaan idinka codsanaynaa ka guddoon ahaan Eh, anigu oo weliba dadka dhabka ugu badanka dhacay aan nahay oo la gaarsiiye nahay inaan raaligelinta walaalahan ka qaadano hawsheeda noo socoto taada isinka codsanaya walaalayaal arrintaas ma idinka qaadanay
maxamed cabdulaahi xaaji cali oo ku magac dheeraa jawaari ayaa lagu soo eedeeyey ka mid ahaashaha shabaab isagoo u qaabilsanaa qeybta dhuumaaleysata iyo sidoo kale basaasiinta sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida ciidanka qarsoon ee nisa ayaa kasoo qabtay maxamed beerta nabadda ee degmada xamar jajab saddex iyo labaatankii bishii nofembar ee sanadkii tegay laba kun saddex iyo labaatan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waqti ku filan siisay dhinacyada dacwadda ugu dambeynna maanta waxa ay markaasi ku xukuntay xukun toban sano oo xabsi ciidana
dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal nin doonayay inuu xaaskiisa iyo caruurtiisa uu ku gubo amase uu gubo ayaa waxaa lagu qabtay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ninkan oo xogtiisa ay heleen laamaha ammaanka iyo weliba dadka kadib markii dadka deegaanka ay ka shakiyeen ayaa waxaa gacanta lagu dhigay isagoo ku howlan falkaasi sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo warbaahinta la hadlay
dhacdada ka dhacda degmada qoryooley waa dhacdo xanuun badan ayay ahayd ilaahay ha u naxariisto gabar walaasheena ayaa saygeeni qabay uu dilay oo maxaa lahaa weliba nolol nolosheeda uu ku dhaafiyey si xaalad aada iyo aada u daran oo naxdin leh bal argagixisaah uu ahaa oo qof walboo arkana uu ka argagaxay marka xaalad aada iyo aada u daran ayay ahayd waan ka tacsiyeynaynaa walaasheena allah u naxariistaan leenahay ehelkeedii qaraabadeeda intay ka dhibatayna samar imaan allaha ka siiyo waa mahadsan tahay degmada deegaanka ee degmada qoryooley ayaa isla markii falka markuu dhacay warbixintiisana ay soo gaartay ayaa si degdega waxay u aadeen meeshii ee dhibka ay ka dhacday ninka dhibaatada geystayna wuxuu isku dayay inuu ka baxsado balse dhiifnaantooda iyo suldoonka ay leeyihiin oo maxaa laa mar walbaba la socda xaalad kasta oo degmada ka jirto ayaa wuxuu u suurtageliyey in gacmood kusoo dhigaan gacanta
banaanbax cadaalad loogu raadinayo haweeneydii dhowaan uu ninkeedu ku gubay magaalada muqdisho welina meydkeeda uu ku jiro talaagad ayaa ka dhacay magaalada muqdisho haween fara badan ayaa isugu soo baxay magaalada muqdisho wadooyinkeeda qaar ka mid a waxaana ay dowladda ka dalbanayeen in ay cadaalad hesho luuljaziira oo meydkeedu weli talaagad uu ku jiro
aniga magaceyga aamana fakali baana la yidhaha waxaan ku dhashay degmada gaawurow meel la yidhaha qoryoole bartankeed tuul ku taal weligee todobaatan waxaan jiraa todobaatan todobaatan iyo shan sano aan jiraa todobaatan iyo shan sano weligeyna ma arkan nin naagtiisa bireehay weligey ma arkan nin naagtiisa gubaaya duuma xumaa naga ana timid marka intay dowlada ahayd oo waxaan ku leehay daacad waxaan rabaa inaad daacad laanaga habeenkii raggii baa ka cabsada
maanta isu soo baxeenna wuxuu ku salaysan yahay barordiiq maanta waxaan ka koobannahay haweenka soomaaliyeed oo iskugu jiro jaamacadaha ganacsatada dhammaan laamaha oo maxay ahay toole ool gobolka banaadir waxaan maanta ka baroor diiqaynaa waxay tahay oo aan baroor diiqdan u samaynayno walaasheen luul cabdicasiis dhaawicii iyo xanuunkii gaaray keligeed ma gaarin gabdhaha soomaaliyeed oo dhan u gaaray iyo gabadha qoryooley ayadana maxay ahayd oo lala jarjaray yaa uga dhow maanta xaaskiis yaa uga dhow ilaah subxaana watacaala qur-aankiisa waxaa ku dhahaa tii maxaa luyi antum libaasu hinna libaasun lakum antum libaasun lahunna haakada huwa rajul yaa xabiibti ninka oo oo wax gubo waa nin xaaskiisa guba admoo ku dayna waa may haddii aan ahaan anaka dumarka soomaaliyeed waxaa meeshaan u taaganaa galabtaas kuugu soo baxan aan u taagnaan doonaa inaan xaqeena helno dumarkeena dhan xaqeena naga maqan ma ahan luul keliya ma ahan gabdha qoryoole lagu jarjar keliya ma ahan maalin walba kees codsi waa maqalnaa maanta maxaa meeshan iskugu taagannahay oo aan rabnaa walaasheen luul cabdicasiis iyo gabadhi kale oo qoryooley lagu jarjaray iyo gabadhi luul ee la gubay dhan inay cadaalad helaan waxaana maanta aan meeshan ugu baaqayna oday dhaqameedka soomaaliyeed inay arrintan soo dhexgelin
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warkaad horciddii wararkayagu segaana waxay dibka heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel